markan waxaa idinku soo maqan qaybtii afraad taariikh aynu dhowaanahanba wadnay oo dhinacyo badan aynu kaga hadlaynay isla markaana aynu ka soo bilownay xilligii itixaadka aas-aaskooda iyo waxyaabihii u qabsoomay intaba itixaadkuna sidaad la socotaanba hoggaankoodii badankooda waxa ay iminka ku jiraan ururka ictisaam la yidhahdo caawana taariikhda ictisaamka ayaan gudaha u geli doonaa cabdistax filibiin ayaa sii ambaqaadi doona
xubin taariikheedkeena waxaan caawa uga hadlaynaa taariikhda jamaacada al ictisaam si khaasa waxaan u dul istaagi doonnaa maxay ahayd duruufta keentay in la sameeyo jamaacada ictisaam yaa ka dambeeyey aasaaskeeda goorma ayaa la aas-aasay maxay qabatay jamaacadu hadafka ama yoolka ay ka duulaysay muxuu ahaa hadduu allaha awoodi lihi ogolaado waxaynagala qaybgeli doonaa aqoon-yahano jaamiciyiin ah oo ka tirsan culimada diinta islaamka waxaa ka mid ah sheekh jaamac cabdisalaam sheekh mubaarak diiriye oo jooga gobolada waqooyi iyo sheekh suldaan maxamed aala maxamed waxaana xusid mudan in culimadan dhammaantoodba ay ka soo mid ahaayeen ictisaam laakiin ay ka baxeen waqtiyo kala duwan jamaacada ictisaam waxaa lagu aasaasay magaalada laascaanood ee gobolka sool sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii milaadiga aasaaskeeda waxa uu ku aadanaa waqti xasaasi ah oo ay culimadooda qaar khilaafyo ku soo carqaladeeyeen jihaadkii ka socday gobolada qaar haddaba inta aanan u gelin aasaaska iyo hoggaankii ugu horeeyey aan sheekh suldaan weydiiyo waxa keenay in ictisaam la sameeyo alxamdulilah waxda wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam kulli intaan ka warrayno ictisaamku wuxuu ka dhacay gobolada waqooyi buu ka dhacay kama dhacayn gobolada koonfureed sababta sababta waxay ahayd itixaadkii gobolada waqooyi joogay markii hore mataqaanaa la midoobayey lala midoobayey mataqaana xarakadii almuslimuun la baxday amaka da al-itixaad la dhixi doonta waxaa joogay waqooyiga waxdad qobolaa joogto waqooyiga ay mataqaana u yaqaanaan waxdada iyaguna alwixda la baxay waaxwaa muslimiin kasoo jeedo qoladaasi markaa iyo mataqaana dadkii ku yimid jaamacadaha oo shaacaliga samo oo markaa amiirkii xarakada noqon doonay ay kamid yihiin raggaasi waxay la heshiiyeen oo mataqaana ay la galeen heshiis comitiga qoladii koonfurta joogtay markii la wada heshiiyeyna dib loo laabtay qolo kamida waxdadii ayaa ka baxday oo raggii ugu haween ay kamid yihiin magaciidi mataqaana dib u baaqi yeelan iyo xarakadoodii dib baaqi yeelan kadibna mataqana labada xaraka culays bay isku hayeen wada shaqaynta wada shaqaynayaan ama sirta ha ka fashilanto ama dadka haka halkaa tashkiilsadaan oo dadka halkaa kaxaystaan ee dunidaha isku qabsadaan iyo wixii lamidka ixtikaaka baa ka dhexeeyay mataqana markaa oo jiray oo muddo dheer soo gaaray waagii ay jabhaduhu dhulka galeena waxaa dhacday markii dadkii kala haajiyeen oo qolaka taageerkeeda ay ku noqotay dadkii waqooyiga ka yimi ee koonfur joogi jiray waqooyiga usoo laabtay iyaguna waxay la soo noqdeen dacwadii koonfurta ka bilaabatay oo kaleeto dacwatu yaaqoowi ah bay la soo noqdeen kadibna aada waxaa loogu ololeeyey waaga mucaskaraadkii loo heli lahaa saddex mucaskar baa ka bilowday burco iyo hargeysa iyo goramo kadib dagaaladii barigaa dhacay waa soo dhamaadeen mucaskaraadkii waa baaba-ay mataqaana la baabaashay kadib ayaan arkay dadku waxay aada ugu ololeeyeen in mataqaana la helo ictisaam ama mataqana isitag mataqaana midow ah oo gobolada waqooyi ka dhaca in laga helo kadibna waxaa sababtay mataqaana aada u dadejisay fikradihii burburka ku keenay xarakaadkii mataqaana markaa miyuusa jihaadiga a lahaa ee ka bilaabatay mataqaana khaliijka waagii maraykanku uu galayay markii ay mataqaana dawladda ciraaq la dagaalantay mataqaana muxuu ahaa kuwait kadibna maraykankii ay soo galeen dagaalka khaliijku markuu bilowday dawladdii jaami iyo raggiisu awoodan baa soo baxday iyo raggii lamidka ahaa ee jadiyada ahayd fikrad markay soo baxday waxay yeelatay ansaar tiro badan waxaa la xiray mataqaana mataqaana hay-aadkii islaamiga ah oo dhan ee ka shaqeynayay gobolada soomaaliya keyrkeeda ka shaqeynayay ayaa la xiray waxaa daciifay itixaadkii mataqaana awoodiisii iyo mataqana meel dhaqaalo kasoo gelayay baa daciifay waa marka manhaliyo wixii lamidka ah marka ay aasaasi doonaan ay samayn doonaan kadib markii taasi dhacday waxaa dhacday goboladii waqooyi raggii joogay iyo isu tageen waxaana markaa lasoo samaystay koonfurta inta loo soo laabtay ictisaamka xarakadii joogtay waqooyiga hadda la ohan jiray in laysu geerto oo laysu tago
madaxda ictisaam waxaa aada uga dhex muuqday raggii soo niyajabiyey jihaadka iyo xubno kale oo aanu markii horeba hadafkoodu ahayn in lala jihaado gaalada gumaysiga ah oo ay etoobiya ka mid ahayd sidaa darteed waxaa adkayd in culimmada qaarkood iyo dadku ku dhiiradaan taageeridda jamaacada si arrintaasi meesha looga saaro dadka iyo culimmadana loo kasbado waxay sameeyeen ictisaamku arrin soo jiidasho leh oo waxay sheegeen in manhajkoodu yahay mid jihaadi ah oo lagu soo celinayo khilaafada waa kan sheekh mubaarig oo sharaxaya hadafka markaasi lagu dhawaaqay ee al ictisaam
boqol iyo sagaashan iyo lixdigani hadafka loo aasaasay horta wuxuu ahaa sideedaba dee jamaacadu markeedana itixaadku hadaf ku lahaa hadafka loo aasaasay wuxuu ahaa in dadkan waxa weeyaan la soo celiyo khilaafta islaamiya in la soo celiyo wasaa'ilna markaa waxa weeye loo maray wasaa'ilkii loo marayena ay ahayd saddex marxaladood saddexdaa marxaladna ay ahaayeen addacwatu waalxisnatu waaljihaadu fi sabiilillah ayuu markaa ahaa
waa gartay markii waxa weeyaan laysku daray labadii urur markii laysku daray ururkii tajamuca iyo ururkii markaa waxaw itixaadka wixii ka harsanaa raggaddii waxa weeyaan aada uma sii shaqaynin yani waxa weeyaan dad kala manaahida bay ahaayeen ama meelaha ka kala cadeen kala duwan tahay qolada mataqaana xagga oo kale waxay ahaayeen niman dee ikhwaana bay ahaayeen nimankan kale ee waxa weeyaan itixaadkuna waxa ahaayeen niman mataqaana waxa weeyaan fikirkan salafiga ka duweeya qaasata waxa weeye dadku waxa weye in caqiido laga dhiso ayay ka duweeyeen fikirkii runtii waxa weeyaan ma shaqaynin cawaamil badan baa runtii waxa weeyaan dee kollay sababay inuu mataqaana aada isu shaqayn waayo isagana insha allahu tacaala waa ka hadli doonaa laakiin asal niyadsamada marka waxa weeyaan lagu cabiro waxaa laga duwayay waxa weeye in manhajkii jamaacada oo markaa la qoray in la soo celiyo khilaafa islaamiya in la soo celiyo ayuu marka hore asalku ahaa magarta
madaxda ictisaamku umaanay muuqan inay ka soo dhalaalayaan mas-uuliyadda culus ee ay sheegteen taas ayaana soo dadejisay inay kala furfurmaan oo culimmada qaar ay dib uga baxaan jamaacada al ictisaam halkaa markii ictisaamku ka dhacay waxaa soo baxday fikradii jadiidyada ahaydo markaa gaar usoo istaagtay madax xuseen cabdi cilmi la yidhaahda oo waday oo sheekha hadeerta maarta calanka usida jadiidyada cabdifatax xasan xoosh markaa gaarsiiyey halkaasaa xoogaa ifkoodii ka soo baxay inkastoona markaa cadaysan inay ictisaamka saas uga baxeen maktabad masaajid iyo maarata markis iyo halkaasay ka bilaabeen waxaa kaloo dooday mataqaana ictisaamka gudihiisa inuu kala furfurmo oo mataqaana ay baabaashaan markabkii guud mataqaana jihaadka ama markul amniga jihaad oran jiray cid allaale ciddii amar bilmacruuf waday oo saamarka calankeedu ahaa si calamin u shaqaynaysana ay shuku geliyeen inuu mataqaana xarakada ay dhib ku hayaan waxay kaloo ka go-een oo mataqaana si gaara loo jaray oo marin uu ahaa xarakadii ka dagaalamaysay mataqaana etoobiya oo iyadana itixaad saleed ka mid ahay oo iyadana mataqaana gaar loo jaray oo itixaad mataqana magaciisa ku hadhayay marka ictisaamka halka mar ka bilowday mataqaana magaalada gudaheeda laga bilaabay wuxuu ku faafay goboladii waqooyiga koonfurna magacii bay la qaadatay waxaana lasoo dejinay manhajkii hore oo lasoo tacdiiliyey wax badan laga saaray siaad aragteenna mataqaana loo soo koobay manhajkaa markii la qaatay kadib ayaa mataqaana munaadaraad la galay ee ka hadlayay iimaanka iyo wax lamida waxaa soo kala cadaaday fikradihii ictisaamkana gaar buu u baxay wuxdada wixii ka harsanaa mataqaana inkastaan tiro badan ahayn aan hargeysay ku badnaayeen ku hadeen jadiidyadii gaar buu u baxday intayadii kale alamr macruuf ku shaqaynaysana waxaanu qaadanay dacwata alamr macruuf inaan sii wadno maadaama hadda jihaad caalamigan aanu jirin qoryihiina nala ka aasay munkaraadka in lala dagaalamo qasabka mahuuf in la sameeyo dadka mataqaana baahan la caawiyo wax allaala wixii munkara ee la arkana mataqaana waxa weeye laga hortago ummadana lagu kacsho marka gobolada waqooyi oo dhan waa ku fidinay alamr macruuf welina mataqaana wax kamida meelaha qaarkood inkastaan taagla way kusii socotaa kolley burburka mataqaana iyo bilowguba saasay u bilowdeen oo mataqaana loo kala jabay wuuna u bilowday ictisaamka guud ahaan uu uga bilowday gobolada waqooyi magacaasa ayna qaateen intii ka dambeysay waxay ku jireen tanaasul afkaarti sidii hore baan usoo usoo maray ahlu sunnaha ususka u ahayd inay mataqaana marda qeybay ka tanaasuleen ilaa hadda sida ay soo gaareen ilaa wifaaq waad aragtay mataqaana jabuuti lagu soo sameeyey oo waa taariikh dheer oo hadda aynan ka wada gaarsiin karaynin hadalkeeda oo dadkuna mataqaana si calami ay u wadoogyihiin
laakiin nin noocee ayuu ahaa guddoomiyihii ugu horeeyey ee al ictisaam markii ugu horeysa waxaa gudoomiye gudoomiye looga dhigay maxamed ciise gudoomiye looga dhigay maxamed ciise waad garan kartaa de wuxuu ahaa raggii dawladiisii afbarri waxa weeyaan kasoo shaqeeyey xafiiska manaahibta asalkiisii horena waxa weeyaan aala sheekh waxa weeya kollay ku xidhnaa wax ka soo bartay sheekh maxamed calin arkaantii itixaadkana markii dambe waxa weeya noqday kadibna waxa weeye xagga iyo bakistan qabtay oo madax macad bakistan wax ka dhigi jiray laakiin runtii nuqdada ama nuqdadaasiga u lahaa waxa weeyaan ninkaasi dee inuu qalbiga ka aamino mooyaane tan iyo waktiga uu bakistan joogay iyo intii uu waxaweye itixaadka ahaa marnaba xitaa waxa weeyaan ma ahayn nin miyuulkan jihaadiga ku qanacsan ma uusan ahayn dadka runtii ugu cadcaddaa in waxa weeyaan dibbaysin keeno dadkii muslimiinta ahaa waxay ahaayeen dadkaas way badnaayeen waxaa kamid ahaa waxa weeyaan iminka aniga halkan la jooga ayaa kamid ahaayo nin sheekh aad la yidhahdo oo kale ayaa kamid ahaa fikradaas runtii hirdhashay laakiin waxa weeyaan sidii la rabay waa aysan shaqeyn haddaba maxaa u sababahaa arrintaasi
akhi horta waxa weye baaraka allahu fiikum nimankani laba qaybood ayay runtii waxa weeyaan ahaayeen nimankii ugu horreeyey ee aas-aasay itihaadka aas-aasay niyatamo badan baan runtii waxa weeye ku naqiinay ee odayaasha ahaa laakiin intii ka dambeysay nimankaa odayaasha laga soo bilaabo waktigii maxamuud ciise waktigii cabdiwaaxid xaashi waktigii ninkii loola jeey waxaa maxamed riis idriis ilaa milyomina haada intaas oo hogaan oo kala dambeysay laga bilaabo lix iyo sagaashankii ilaa milyomina haada maalinta maanta ka dambeysa waxa weeyaan hogaanka ictisaamku wuxuu sii geliyey mashbuuh uu sii geliyey anigu waktiyadaa waxaan garanayaa runtii waxa weeyaan sidii la rabay in xarakadii loo dhaqaajiyo maadaama laba laysku daray laba xaraka laysku daray ma aysan dhicin waxaan xusuustaa oo xusuus mudan adeen hogaanada ka mid a waxaa lagu soo shiray waxa weeyaan muqdishaa lagu soo shiray qaraaraad baa la soo gaaray qaraarkii marka la soo gaaray baa aniga la ii keenay qaraaraadkii sheekhii marka waxa weeyaan joogay oo oday ahaa oo marka ahaa waxa weeyaan sheekhii markii horena waxa weeye itixaadka haysanto shaqaan warsame ayaa wuxuu ugu yiri waxaad ballanaysaa xarakada wixii acda ahaa ballani habeen dambe waxaan u akrinaynaa qaraaraadkii waan garanayaa waxa weeye habeenkii waan dadkii ballamiyey dad aan afartan gaarin baa yimi marka sheekhu wuxuu ugu yiri dadkii dib ha loo ballamiyey habeen dambe aan laysu yimaado dib baan u ballamiyey wax markaa labaatan ka yar baa markaa yimi mahmaabuu ku mahmaa waan garanayaa wuxuu yidhi cilmigan usuufiqiga waxaa ku jira waxa weeye asabri wataqsiim wax la yidhahdeen toban mamaysato ganaa keenay waxa weeye dadka inay waxa weye soo ajiibi waayaan xaraka ayaa xaraka la fadhiisatay dabeetana mahmaa kala soomaaleed buu sheegay wuxuu yidhi soomaali waxay ku maamada geesire kacaane buu ku caana waayaa geesire kacaane ayuu ku caana waayaa run ahaantii tan iyo taariikhda markii waxa weye bahasha la aasaasay ma aysan sameynaynin waxa weye horumar weyn ma sameyn waa laga yaabaa dhinacyada qaarkood waxa weye dee macaahir oo kale in loo guuray laakiin waxa weeyaan aasaasiyaadkii ku saabsanaa waxa weeye masaakida in dibadkii laga akriyo shaarici oo kale waxa weye in loo soo baxo ummaddii waxa weeye istisaal fardi in laga sameeyo miyuul guud in la sameeyo runtii may ahayn sagaashanaadkiiba markaa bahasha ugu dambeysay sagaashanaadkii ayaa ugu dambeysay
ictisaamka waxaa lagu eedeeyaa in sanadbaa sanadka ka dambeeya ay doorsoomayeen ama isbeddelayeen mar walbana waxaa jiray shaki dhexdooda ah waayo culimmada qaar ayaa waxay ka baqdin qabeen in laga tuuro haadaan aanay ka soo laaban karin iyada oo xaalku sidaa yahay ayaa mar quraha waxaa soo daahiray qaybo ka mid ah waxyaabihii laga urinayay ictisaamka waxay manhajkooda ka saareen si cad wax la yidhaahdo jihaad iyo amni xilli ay gaala joogtay kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii ayay arrintaasi si rasmi ah ugu dhawaaqeen sida uu mar kale inoo sheegayo sheekh mubaarik oo markaasi ka tirsanaa jamaacada ictisaam
shakiga ugu horreeyey ee aan runtii ka muujinay anigu waktigaa waan joogay wuxuu ahaa toddoba iyo sagaashankii markii ay gaadhay ayaa manhajkii xarakada waxaa laga bedelay baab dandigii ku saabsanaa alamni waljihaad ayaa laga saray ma garata waa gartay waktigaa waxa weeyaan waxaa haystay amniga iyo jihaadka cabdisamid ayaa markaa haystay waa laga jaray markaa laga jaray radeeda qaar ka mida ayaa waxaan isweydiinay cabdisamedku waxaad ula jeedaa axmed cabdisamed ma ma ma cabdisamed korneyl buu ahaa malaa imika xaggaasu joogaa kolay cabdisamed ma sii garan karo waxa weeyaan aabihii magaciisa laakiin korneyl buu ahaa korneyl cabdisamed baa haystay markaa ma garta waa gartay
marka ragga intii meela jooga dhallinyarada markaa ahaa ciyaardana ku wada jiray waa rag waan wada dareenay waxa weeyaan in hashata waxa weye wax kusiiyeen baan dareenay fikirkan markaa jihaadiga laftiisa waxa weye shurradiisa heli soconaysay laba nooc baan iska ahaa rag markaa waxa weye xagga iyo kasoo noqday waxa weye afaan kasoo noqday iyo rag markaa waxa weeyaan kusoo hungooday markii laga yidhi laasqore iyo xaggaas kala kala duway oo aad iyo aad markaa u niyajansan labadaas ciyaar ayaa waxa weeyaan oo isku ciyaar keli ahaa ayaana markaa waxa weeyaan laysugu yimi waxaa la iska waday waxa weye si fardi ah ama laba laba iyo saddex saddex ah ayaa markaa wax loo waday haddaan dib markaa ugu noqdo waxa weeyaan taariikhka jamaacadu markii ay ka saareen alcamni waljihaad markii ay meesha ka saareen shaki badan baa soo baxay waxa markaa wax looga dhigay ra-iisul mandaqa waxaa laga dhigay haddana nin kale oo waxa kolle iminka magaciisa aanu xusanin laakiin aanu anagu isla arkaynay inuu yahay nin markaa shaqaale oo camiila waxyaabaha aanu markaa waxa weeyaan ku arkayna waxay ahayd waktiga qaraaraadka qaraaraadka marka canshuura ay gaadho nala shariyo qaraaraadkiisa marka uu qorto ayuu isbitaalka sii daayo oo marka xiiro ayuu markaa shagudsan jiray dadaba waxa weya dhowr ribaan ku dareen dhowr ribaan ku dareen ninkani waxa weeyaan waa shaqaale weeyaan jamacada lafteedu wixii markaa ka joogteeyeen arrintii sheegshanay walagama aqbalin laakiin waxa weya mar dambe haddana waxa weeyaan ragii qaarkood oo caddaatay nagar
haddaba maxaa u sabab ahaa inay ictisaamku ka tanaasulaan in gaalada laga difaaco diinta iyo dadka waa garta ictiyaalkan jihaadiga ayaa waxa loo burburaya si tadriijiyana loo burburayo waxaa weeye xaraka jihaadiya markii ay waxa weye soo gashay dhulka ay soo gashay iyadoon ahayn xaraka magaca laakiin afraad ah oo meelo badan dagaalo laga galay ee mataqaanaa waxa weye kasamayn macagsi kasamayo oo kale ee mataqaanaa waxa weeyaan habeeye oo kale ee mataqaanaa bariga oo kale laafbare oo kale sariir oo kale dadkii markaas joogay runtii ee odayaasha ahaa markana waa laga hadayay oo waxa weeyaan manhal oo kale iyo dowladda sacuudiga oo kale iyo meelo kale laga hadayay wax markuusaa wakti la kala dilayay dadka markii la kala dilayay ninkii waa fadli cabdiwaahid xaashi ku ahaa arrintii weeyaan sheekii xarakadna markaa sharcada warsamo ayuu ahaa sheekhu waa lagu qanciyey waxa weeye bahashatan waxa weye inaanay sax ahayn kolle waan maqlaa anigu iskasaan agtiisa ka qaaday sheekhu inuu waxa weeyaan kii ayaan arkay oo inaan bahasha saxahayn riyada lafteedna dee waxa weye runtii xukun lagama qaato xukun lagama qaato runtii weeyaan laakiin maktalkan alamni waljihaad waxaa marka meesha looga takhallusay sidaa marka hore la sheegay waxa weeyaan tadriijiyan ba waxaa la doonaya in looga takhalluso waxa weeyaan madkan soo gaaray waddanka iyo shucladasta waxa weye jihaalka xambaarsan in laga takhalluso ayaa la doonaya runtii weeyaan
jamaacadu intaasi ugamaanay harin ka tanaasulkeeda ku aadan jihaadka hase ahaatee ee mar kale oo muddo dhowr sannadood ah laga joogo ayay garowe ku qabteen shir ku saabsan tanaasulkooda si beesha caalamka ay u tusaan inaanay ahayn urur doonaya inuu daadiyo dhiigga gaalada duulaanka ku ah muslimiinta caalamka
ilaahay nuursanaayay dhowaantan dhal sano ka hor laba sano ka hor in garowe laga iclaamiyey laga soo saaray manhajkii hore khilaafsan oo lagaga tanaasulayo wixii hore oo heshiis lagu ahaan jiray oo dhan oo wax walba oo diinaha lagu wareejiyey arnimada dhaaquutiga ah sida shariif iyo farol oo kale looga dambeynayo wixii jihaad iyo shareeca hawlaheeda xarakaadkuna ay ka intixaabeen taa ilaa ay ka timid waxa weeye horey waxay lagu midoobahayey wuxuu ahaa kitaabkii sunnada iyo tadbiiqa shareecada calaa dariiq aljihaad in lagu soo celiyo oo lagu oogo sidaas heshiisku ahaan jira weligii kasta ola kasta saasaa lagu leeshin jiray
marka aan dib ugu laabanno unkashada ictisaamku waxaa la tilmaamaa inay u badnaayeen dad ku aasaasmay hab cuqdadeed amaba qaar ka mid ah afraadooda ayaa waxay cuqdad u qabeen dhallinyarada jihaadiyiinta ah ee diiday inay hubka dhigaan maadaama etoobiya xasuuq ka waday soomaali galbeed sidaa darteed ictisaam ayaa jihaad la-aantooda ku darsaday in laga jihaadi waayo weliba waxay arrintaasi soo daahirtay markii ay xilalka qabteen rag dhallinyaro ah oo ka hinaasooday dhalinta jihaadaysa sida uu mar kale inoo sheegayo sheekh mubaarig waxaa kale oo ka mid ahaa waxyaabaha keenay in arrinta waxa weeyaan shaki badan laga muujiyo waxa caddaala waayo runtii yoolka la higsanayo yoolka la higsanayo runtii wax cad ma ahayn waxaa kale iyadoo iska jirtay runtii waxaa dhallinyaradii halsumayaasha ahaa markii ay taladii qabteen markay taagi qabteen ninka la abuxasaan oo kale ninka la yidhaha waxa weeye inay iblis oo kale kuwaasi markii ay taagi qabteen nimankaasi jiilkaasi markay meesha soo galeen oo runtii waxa weeyaan in badan ayna socdeen waxa weeyaan ragga maanta waxa weeyaan jihaadka wax ku hogaamiyey in badan ayna socdeen iyagana markaa waxa weeyaan ay hogaankii qabteen khilaafo yimi oo khilaaf wada la kala maray waxaa meesha soo baxay in ay mataqaana waxa weeyaan uga faa'iidaystaan fikirkoodii daaciga ahaa ama colaada ahaa walaaladeedii waxa jihaadkooda ay ku kala beereen inay markaa xarakada dhexeeda markaa uga faa'iidaystaano odayaashii markaa waxa weeyaan iska ahaa mutabacidiinta iska fadhiyey fadhiyey ee inta badan dacwada sooday inay marba waxa weeye diyaar ay diyaarka ay doonaan kasoo jaraan magar ictisaamku waxay soo daahirsadeen la dagaalankooda mujaahidiinta waxaa ka jihaadi waayey raggii difaacayay dhulka soomaali galbeed kuwaasoo akhritaankii madaxdooda ku qanciyeen inay isku dhiibaan milla zanaawi waa taariikh gaar ah oo aanu ka sheekayn doono insha allah laakiin muddadii ay ictisaam dagaalka kula jireen jihaadiyiinta ka hor intaanay amisom la safan waxay ahaayeen kuwo culimo ahaan loo ixtiraamo kuwa la yidhaahdo haddaydan noo hiilinayn afkiina aan ka nabadgalno sida uu sheegayo sheekh jaamac cabdisalaam waxay dabcan raggaasi u arkayeen inay yihiin odayaashu rag jihaad ku goynahaya oo sidii baasa aan la fahmi karin isugu xiran marka waxa weeye ilaa hadda muddadii dhaweyd oo la sameeyey xarakatu shabaab waxba darayaa lagama qaadana intaas waa ilaa maaragtay shan iyo toban sana aan ku qiyaasi karo waa la dabakiitanayey warayaal arrinta sida ka daayay unbaa lagu hayay hadba shiri iyo ballan baa laisugu imaanayey hadba makri baa la maleegahayay hadba ma arkaysa intaas waa daba socdeen waa ragga mujaahidiinta ahay in ummaddu ay ku midoodatay madaxaqaa oo ballantii la qortay oo manhajka laga dhigtay oo ahayd shareecada ilaahay in la fuliyo arrintaas inay hirgasho baa wax badan laga baryaayey ilaa hataa ugu dambaystii shirkii lagu kala tegahayay waxaanu filayaa inuu naftigiisi ahay kii ku-xigay inuu hamaqaano anigu aan ka soo qayb galay dhallinyarada jihaadku waxa ay heshiis ku ahaayeen in maarkaysaa in ummadda uu oday u noqdo oo uu si keeni karo labada dhinac markaasaa markii isu yimaadeen acdaadii shuuradu markay isu timid oo magaalada muqdisho la isugu yimid waxaa doorashadu waxaa waxaa kusoo baxay sheekh xasan acdaadu meesha isugu timin markay halla doorto qof la yidhi xarakada hogaamiya sheekh xasan baa kusoo baxay kadibna rag baa dhinac intay isula baxeen waxay yidhaahdeen arrintan ma dhici karto sheekh xasan hadduu qabto jihaad waxaan ahay inuu fahmahayo ma laha hadhowna waa la kala jabaya waa la iskhilaafaya jihaadna anagu hadda uma jeedno goormay ahayd xilligaas waxaan ishaarayaa inay ahayd laba kun iyo kowdii mise labadii kun meelahaas marka waxa sheekh xasan loo dooranayaa ma inuu jamaacada hogaamiyo mise n arrin kale
taas wey taasa boqolkiiba ma aqaan aqlabiyad xoog leh waa lagu doortay marka waxay ku cileeyeen odayaalkii sanadkan bal sheekh cali hasii hayo sababta waxa weeye rag odayaal ah oo doorashada kasoo qaybgeli lahaabaa maqan sida sheekh cabdiqaadir nuur faarax iyo sheekh cabdinaasir sari iyo rag baa inaga maqan iyo sheekh maxamuud ciise raggaas way yimaadeen sanadkaana sidaa ha lagu gudbo meeshaasaa waxaa raggii mujaahidiinta ah aada iyo aada uga caroodeen oo shirkiga socda qaarkood ay isaga baxaan marka sidaas ay muddadaantaa dar leega shan iyo tobanka sanaha ay uga daba rafanayeen mujaahidiintu in bal kelimada xaqa ahayd lagu midoobo iyo wixii ballantu ahayd laakiin nasi daro ma dhicin odayaasha boqolkiiba boqol waxaa ka goonayd oo si qaab nifaaqnimo ah oo aan ahayn saraaxaa ayay heshiis ugu ahaayeen jihaadkana la geeyo oo aan ma arkaysaa laga ilgeeyo nifaaq waxay la noqonaysaa de manhajka qornaad kuma jirto ha la ilgeeyo oo ha laga tala baxo manhaj kuma jiro dadkana lagama dhamcin karo ayaguna heshiis bay ku yihiin boqolkiiba boqol in la ilgeeyo marka dhibaato badan oo intaas sano iska daba jiitanayay ayay keentay haddaba maxay ahayd sababta markii hore dhalisay shirkaasi fashilmay ee magaalada muqdisho waxaa dhaliyey hargeysaada markii hore rag isku arkeen oo waxay yidhaahdeen mataqaanaa aynu arrintaas sidanah laga daayo oo jihaadka ummadda ha loo taqriiriyo marka rag baa yidhaahdeen annagaa bulshadii soo tashkiilinayno maxamed cabdisamad iyo iyo abuxasaan iyo ay kamid ahaayeen arrinta dib noogu dhiga oo shir xamre lagu qabtaa ha noqoto oo ummadda oo dhan ay shirkii sanawiga ahayoo shuurada ay qaban jirtay laysugu yimaado in si qaar loo doorto arrintana waa nala kuman tahay arrintan dib noogu dhiga sidaasaad keentay marka in dib loo dhigo shirkii oo muqdisho laysugu yimaado haddaba ictisaamku inay diidaan mar walba jihaad iyo qof walba oo jihaadi ah maxay tahay arrinta ka dambaysa ayaan ma jirin laakiin wax lama qaban karo iyo maanta ma arkaysaa caalamkao dhan waa lama diriri karo iyo wahnigii iyo mataqaanaa uu nabigu sheegay sala allahu alayhi wasalam xubbu dunya wa karaahiyat lmowt unbay ku salaysneyd baan odhan karaa si aan saraxa ahayn unba ma arkaysa laysaga daba jiitamayay oo waxaa dhacaysa xataa inta jihaadkeeda iclaamiyo in mataqaanaa dibadihii oo kale dhaca lacaga laga keenayo oo waxooga mataqaanaa meel un dhaqaale lagu raadiyo bas laakin dhaqaalihii aan jahaadka la gaarsiinayn aan la maalgelinayn aan la abaabuleynin dhaqaalaha keliya la leexinayo xataa aynu ognahay jabha alislaamiya markii la aasaasay oo intaa shir lagu qabtay oo shirkaas waan joogay waan shirayaa lixiyo laba kun iyo lixdii xilligii maxaakimta la yiri nimankaan xarakatu shabaadi door fiican inooma ogola inu samaysana awood kale oo garab saato oo lagu dhawaaqay ama lagu heshiiyey in la sameeyo jabha alislaamiya jabha alislaamiya markii la sameeyey oo oday loo yeelay waxaa odayaasheedi kamid ahaa ninka la yidhaahdo cabdiqaadir kumandos cabdiqaadir kumandos ereyadiisa waxaa kamid ahaa inta dalada laga soo wacay odayaasha ictisaam calaaqo ma la leedahay jabhadu odayaasha maya ma hoos digtaa markaasu wuxuu ku jawaabay warka si fiican u dhaca oo waxaad tidhaahdaan xarakaduna jabhadda jabhadda xarakada ma kamid tahay adiguse ma kamid tahay runta markaa idin sheega aniguna ictisaam maa jabha islaamiyana ictisaam ma aha ictisaamna intaasaanu kusoo waayaaro ku noqonay oo waxaan dhaqaalo raadis ahayn jihaad dowr aan dhaqaalana ku raadsadaan ahayn ugama furna haddaad ilahay darti jabhadda u taageerisaana taageera haddaad ictisaam taageeraysaana ordaya ictisaam taageera abaqaadi kumaantaas markuu hadalkaa dhahayay xarakatu shabaab kama tirsaneen laakiin waaqicaa sidaas ah dad yanaadka inay la gooyaan maahan aanan wax khayra aan ku taageerayn dhaqaalo inay ku raadsadaan maahana dan kale aan ka lahayn ayay ahaayeen raggii saas tahayana dib ulama ay soo hadleen ee xarakatu shaba wax la yidhaahdo ictisaamnimo iyo iyo tacasub unbaa mataqaana arrintooda ku dhamaatay siduu ii sheegay
ictisaam ma ahan in markii hore ay khaldanaayeen boqolkiiba boqol hase ahaatee ee waxay kaalin aan la inkiri karin ku lahaayeen dacwada siiba tan dibadda sheekh maxamed idriis oo ka mid ah aqoon-yahanada diinta islaamka ee ictisaam islamarkaana aada u yaqaanaha luqadda lagula hadlo dadka muxsiniinta ah ayaa yurubta ka soo ururin jiray dhaqaalaha kadibna dacwada iyo raggeeda ayaa lagu xoojin jiray
maxamed idris dacwada dibadda in dadka soomaalida la mideeyo oo ay maraakin samaystaan oo maxaanku yidhahdaa dee si dhaqan ay usoo garaaneen ayagana ay isugu xirnaan oo ay uga fakadaan inay colaada gaalnimo ama tigaarka gaalnimo ay ku dhex nool yihiin waxaan odhan karaa aad buu waxlo kasta uga shaqeeyey wax badan baa u qabsoomay meel walba maraakiis buu ka furay xarakaduna dakli badan ayay dadkaas ay ka heshay dadkuna waa ka faa'iday
waxyaabaha taariikhiga ah ee lagu xusuusanayo ictisaam ayaa waxaa ka mid ah inay ahaayeen rag aada u jecel inay xilal qabtaan waxaa la xusuustaa in hadda ka hor ay xilal iyo mansab u doonteen cabdulaahi yuusuf axmed hogaamiye kooxeed waxa uu joogay garowe laakiin arrinta kale ee la yaab kale ayaa waxay ahayd in cabdullaahi yuusuf uu diiday inuu qaabilo xubnaha ictisaam ee cabdullaahi yuusuf isagaaba wuxuu ahaa rajul salbi ah oo aan wax tacaawuna aan ogolayn shirada inta isugu nimid waxaa dhacday in la yidhi odaga mataqaanaa aynu tacaawun la yeelano oo xubnaana sida aan idhaahno oo marka laakiin meesha waxaa kasoo baxday horta cabdullaahi maobel yahay inuu wadaad tacaawun la yeesho waagii waagii etoobiyaanka u watay miyaa
maya koor wey koor wey markii uu dagaalada uu intuu dhacay puntland inta laga saaray haddana uu kusoo noqday mubaasharatan oo uusan una soo gudbin federaalka bay ahayd shirarkaas baa saasaan xasuustaa in inta lagu qabtay jawaabta sidaa ay noqotay layidhi cabdullaahi horta ma ogol yahay inuu nin walaala hor fadhiistay ma ogola cabdullaahi waxaaba mataqaana talaha yaan taa la iskaga dhamayn isagaaba rajul salbiya iska ahaa marka cabdullaahi
ictisaamku waxaa fashilkooda ka mid ahaa inay ku kala qaybsameen xukunka ah dowladdii cabdulaahi yuusuf inta badan xubnaha joogay puntland wakhtigaasi waxay cabdulaahi yuusuf u qireen inuu yahay madaxweyne islaami ah halka xubnaha qaarna ay arrintaasi qaadaceen sheekh jaamac cabdisalaam ayaa waxa uu sharaxaya xubnaha ku sugnaa puntland ee cabdulaahi yuusuf u qiray inuu yahay madaxweyne islaami ah etoobiyana tahay nabad ilaalin waxaan oran karaa anigu berigaa joogay culamada bari waxay bilaabeen inay yidhaahdaan ha lala shaqeeyo dawladda iyada dagaalka etoobiyaal socda fataawida ay soo saarayeen waad garanaysaa fataawo aada iyo aada u kululoo shaaruukiya oo cadowga ilaahay u khidmaynaysa ayay dhiidahayeen oo ay leeyihiin cabdullaahi ilaah lala shaqeeyo dawladdiisa arrintaasoo de ka tarjumaysa waxay hore lagu aaminsanaayeen oo ahaa jihaadka mataqaanaa in cabsi lagu noqdo oo la ciri jiro marka haddii wixii ka dhashay baa ka dhashay
waayadaasi waxaa ictisaamka saameeyey habkii ama nidaamkii loo soo dhisayey dowladihii iyo hogaamiye kooxadyadii maraykanku ay dacminayeen ee loo yaqaano four point five-ka ama afar dhibic shan waayo markii xubnaha puntland ku sugan cabdulaahi yuusuf u aqoonsadeen inuu yahay madaxweyne islaami ah kuwa kale ee uu ka mid yahay bashiir axmed salaad waxay u yaqaaneen in cabdulaahi yuusuf uu riddo ku dhacay maadaama uu gaalo soo raacay sida saxda ahna waxa ay daliishanayeen isaga iyo raggala safan ayadaha qur-aanka kariimka iyo axaadiidta nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam ee umuurahaasi ka markhaati kacaya balse ictisaamka ayaa u muuqday kuwo ku cayaaraya shacabka waayo markii hogaamiye kooxeedyada lala dagaalamayey waxay yidhaahdeen iyaga oo magaalada muqdisho uu jihaad ka socdo una muuqday kuwa doonayay in madax laga dhigo sheekh axmed cabdisamed ayaa waxa uu iclaamiyey jihaad xilli uu qabanayay muxaadaro halkudhigeedu ahaa innahu laysa min ahlika
haddii argagixisada muslimiin looga jeedo magaalada dad diin kala haysta kuna ogi oo dadku waa wada muslim waxaad og tihiin caalamulislaami duulaan gaaladu inay kusoo qaaday oo duulaankaasi uu leeyahay majaalaad badan oo laysaga soo duulay ama suwar badan uu leeyahay ay ka mid tahay diintan in la caayo ay ka mid tahay nebigeena in la caayo ay ka mid tahay culimadeeda in la fool xumeeyo ay ka mid tahay sharaa'iceeda iyo axkaamteeda in wax laga sheego sida xijaabka jihaadka maxaanku idhahdaa alwalaa walbaraa axkaam lusra axkaamteedii baa la caayaya wax laga sheegaya sawma dadkii xambaarsanaa baa la caayaya wax laga sheegaya waa duulaan nooca oo tashwiiha oo foolxumayna duulaamada lagu soo qaaday waxaa ka mid ah in la qabsado waxaa ka mid ah in lagu shaqaysto xoog la yidhahda ii shaqee soo ii soo qabaadu oo ciidan iyo bilays iyo mukhaabaraad wixii waddankaasi u lahaa ummaddii inuu difaaca laga rabay uu dib ula diriro duulaamada qasab nin xukun ilaashanayo maskiina duulaam ballaaran bay nimankaas soo qaadeen manaahijta waxbarashada hala bedelo khitaabka iclaamiga ah ay warbaahintu sheegaysa hala bedelo dawladda qof baa soo galay diin leh ha laga saaro ha lala dagaalamo diinta masaajida saa loo galo heer waxaa la gaaray almasjid alxaraam walmasjid annabawi ducadii laga ducaynayo la yidhaha naga daayo habaarka qasab naga daayo haddii kale idinka yaqaan wax idin ku dhaco heerkaasaa la gaaray wax kasta oo kale marka la isu diiday hana habaarinina haddii kale idinka yaqaan xataa habaar ilahay ilaahu naga qabo duulaad ilaa hadihi daraja qofkaa rabti dil waddankaa rabti iska dhex mar daybarna soo dusheena ma hehaaben maanta maynagaa u fasaxnay xeebaheena soo maraakiibtoodii ma yaalaan maynagaa u fasaxnay dhulkeena markay rabaan sooma soo istaagi doonaan ba inay ka yeelayan ninkay rabaan bay qaadanayaan ama kuwo innaga inoo eg baa qaadayo u geynaya waxaas oo dhan waa dhafto duulaad noocii la doonaa baa la inagu soo qaada duulaadada marka gaaladu ay nagu qaadayso suwar badan bay leeyihin waxayse isugu imaanayaan muslimiinta in diintooda laga fasaadiyo ayagana in la dhibo oo lagu gooyo waxa socdaa marka waa ladankii taariikhiga ahaa oo u dhaxayn jiray xaqa iyo baatilka
laakiin ictisaamku waxay leeyihiin xaqi iyo baadilka maanta way isgarab socdaan mana jiro wax jihaad iyo wax dagaal ah waxay dadka ugu yeerayaan in lala in la taageero ciidamada shisheeyaha ee kusoo duulay waddanka inaanan xabad lagu ridin iyagoo u muuqda inay ka tanasuleen madhabkoodii hore si kastaba ha ahaatee waa tusaale umuuraha la xidhiidha hadalka sheekh axmed cabdisamed iyo weliba mawaaqiftii ay ka qabeen dowladdii cabdulaahi yuusuf hase ahaatee ee si khaasa ayaan xalaqaadkeena soo socda ugu eegi doonaa mowqifka ictisaamku ay ka istaageen dowladdii cabdulaahi yuusuf mowqifka ay ka istaageen ibraahim dheere guddoomiyihii jabhadda soomaali galbeed ee isku dhiibtay etoobiya mowqifka ay ka istaageen dowladda shariif sheekh axmed sidoo kale booska ay ka istaageen ciidamada shisheeye ee kusoo duulay dalka soomaaliya sababta ay ku culaadiyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal kula jirta shisheeyaha balse waxaan la soconnay ictisaam in waayadii u dambeeyey ay ka baxayeen culimmo aada u fara badan laga soo bilaabo aas-aaskooda culimmadii ugu horreysay ee ka faaruqday waxaa ka mid a sheekh mubaarak adiriye oo caawa nagala qayb galayay barnaamijka waxaan weydiiyey maxaad uga baxday ictisaamka iyo tagaashunkii waxa aan ka ahaa odadan ka ahaa kontagorindan ka ahaa raggii koley doola jeedeen qaar waa kula jeedaan waxaan isugu nimi malaaga burco markii waxa weeyaan waxuntidii soo dhandhamaaday oo labada maqaybood lagu soo namooday waanu shurnay waxa weeyaan sidii la hijeeyey odaha la duurtagaayay aniga markaa waxa weeye odayeeda dhigay nin nur faarax laydhaha nur faarax arsigeeda iminkana waxa weeye xasi mar samaystay hurmadiina wuxuu oran jiray haddana madaxaddii loo jooga oo muqdisho jooga ayaa kollay ku-xigeen ka ahaa waxyaabihii runtii aan la baxay waxaa ka mid ahaa markii dee bahashii waxa weeye gacanta aanu ku dhignay aan damcnay waxa weeye hawshii inay kacdo oo dacwada ay socoto oo aanu dareynay waxyaabo kale oo ku saabsan waxa weeyaan quudinta masaakiinta oo kale waxaanu doonay marka waxa weeyaan lajna tawciya oo kale oo waxa weeyaan magaalooyinka iyo suurooyinka iyo mataqaana waxa weeyaan shawaalida markaa wax tawcdida oo aanu doonay marka waxa weeyaan bal in dee bahashii kor loo qaado ayaa waxaanu aragnay waxa weeyaan khiyaar kale oo ah khiyaar ictisaamka waxa weeyaan ka mid ah oo odayaashana ku hoos qabanaya laakiin aan ogolay waxa weeyaan socdaal ayaa runtii soo baxay bal iskala daaway waxa weeyaan waxaanu sameynay maskada tawciya waxaanu u sameynay ragaaribaan u sameynay waxaan u sameynaa rag waxa weeyaan afartaniyo ku day oo waxa weeyaan dadka salaadaha ku baraarujiya oo kale waxaanu sameynaa wax la isku masaakiin oo masaakiinta oo kale waxa weeye in quud loo qaydiyo oo dadka dhexdooda laga diro iyadaan hayla sabiidiin aan jirin waxa aan runtii dee la dagaalamay hay-addii saliidiga ahayd oo markaa action hunter looga jeeda laga bedelay waxyaabahaas oo dhan intii aan yeelin aniguna markaa aan ka ahaa dadka kale oo iminka waxa weeye kuwan hogaanka ictisaamka haya ee rag kamida ayaa iyaduna markaa ku hoos lagnaa odayaasha oo tallaabadii kasta annaga aan iskeeno waa khayr iyo wanaag aan iskeeno u qaado xaggeeda ayaa waxaan arkayna inay markaa banjarinayaan oo ay leeyihiin waxa weye tani sax maaha keenaa saxa si iyada markaa waxa weye hogaanku uu markaa ugu soo wareego taarintii markii aan arkay khilaafaad fara badan runtii dhexdeeda ka dhacay waan kaga baxay waxaa kale oo ka xusay runtii wakti waqtiyada ka mid a ayaa waxaan isugu yeelay agaalinta lixda dolan ee waxay sababa ka yidhahdeen raggii joogay ee amri macruuf nahy can munkar baan isugu yeelay intii aan isaan isugu yeelin waan la socodsiiyey dabeetana waxba inay ajiido odayaasha markaa laakiin markii aan raggii isugu yeelay oo aan doonayay inaan mataqaana waxa weeyaan raggii fikirkooda iyo sida baasha loo dhaqaajiyo oo kale aan mataqaana waxa ka wada hadalno kadibna aan dadka dowlaad degana sameeda u gudbino ayaan raggii u yeelay raggii waa soo galay dabeetana raggii markii labada soo garanayaa sida markii lagu arkay markiiba waxaa la bilaabinaya inqilaab baa la wadaayo waa la inqilaabayaa waxa weeye koox askara meesha qabsatay oo wakaa waa laga yeeray wangareyaa gurigii sidaliil maxamed guulad miro ayaa loogu yeeray habeenkiina uga fadhiistay arrinta ka horreeya haddaba buuq iyo muran kadib sheekh mubaarak diiriye waxa uu ka baxay jamaacada ictisaam laakiin waxaan kusoo gebagabeynaynaa xalqadan qiso yar oo dhex martay ictisaamka iyo sheekh mubaarig ictisaamka waxay ku canbaxeen inaanay ka harin qofkii jamaacada ka baxa ilaa sumcaddiisa lagu dheelo amaba la isku dayo in laga saaro waddanka sheekh mubaarak diiriya ayaa waxa uu sheegay in maalin maalmaha ka mid ah oo ku aadanayd laba kun iyo shantii uu khudbad jimco ka jeediyey masaajid isagoo ka hadlay jihaadka iyo weliba baarlamaanada sheekh ka mid ah culimmada ugu waaweyn ictisaamka ayaa fawdo iyo buuq ka kiciyey masjidka kadibna waa uu iqabsa
sheekh cabdilqaadir sheekh jaamac ikhtiyaal baa lagu dilay cidagaa intoodii samayn jiray talaashan iyo sideedii meelahaas sheekh cabdullahi iraad oo ahaa waxa weeyaan mas-uulkii jihaadka soomaali galbeed maxamed lagu dilay arrimahaas oo dhan oo tirinada badan soomaaliya la laayay oo markaa waxa weeyaan dee dalka soo gasha ay laayeen etoobiyaanku ayaan maalin maalmaa ka mida labadii kun iyo shantii anigu oo mubaarak dili ah waxa aan waxa weeyaan khudbo ka galay masaajid la yidhaahdo masaajidka dhuurta khudbada markii aan galay halkee ku yaallaa masaajidka
khudbada runtii khudbada waxaa kaga hadlayey waxaa markaas socotay doorashadii baarlamaanka somaliland ayaa kaga dhacaysa saddex iyo labaatankii bishii sagaal labadii kun iyo shantii lix magaalada baa la wareeriyey awur baa lagu soo daayey dumarkii haweenkii waa la isdhexgeliyey dumarkii rag waa isdhexgalay marka waxa weeye khudbo ku saabsan waxa weeyaan baarlamaanaadkan aan ku dhisnay waxa weeyaan sidii islaamku ahaa ku dhisan waxa weeyaan xukunkan maanta yaallo ee adduunyada yaallo ayaan ka hadlay khudba ayaan ka diyaariyey khudbadii markaan ka diyaariyey oo sida da sharcadu ahayd aan u maray ayaa buuqacay diinka markii ay tahay jumcadii labaad oo muddo ku dhowmaa shan sana lix sana aan wax jihaada laga hadlin ayaan waxaan ka hadlay dadka muslimiinta la laayay iyo jihaad baan ka hadlay jihaad fi sabiilillahi khudba baan ka hadlay waxaa markaa fadhiya sheekh cali wasaan fadhiya waa jooga raggii markii aan khudbadii dhameeyey intii marka khudbada bilaabay ayuu sheekh waxa weeyaan dareen muujiyey ka xumaansho ah markii waxaa khudbadii aan dhameeyeyna waxa weeyaan wuu kacay markii uu kacayna halkaas radi ka bilaabay ummadda dad la gelinayaa buu yidhi waxbuu shubay dabeetana waxa weeyaan ninkan yaradiina socdaansiga dib u radiyey anigu laman hadlin kadibna waxa weeyaan halkan loo kala jeento oo annaan weli si fiican ukala bixin ayaa waxaa dhacay inuu yidhi waxaan doonayaa inaan wada hadalno dabeetana aniga iyo nin sheekh maxamed maxamed mid layidhahdo jaamac aadan xasan sheekh jaamac aadan xasan saddexdeedii baan israacnay waxaan isugu tagnay waxa weeyaan sheekii iyo waxa weeyaan sagaal nin oo wato mukamidi cabdirajaashe mukamidi yusuf maxamed duriye mukamidi cismaan duriyeene sagaal nin oo wato ayaa waxaan isugu tagnay guusha sheekhu hadalkiisa uu bilaabay wuxuu yidhi arrin baa dhacday ninkaa la yidhahdo mubaarak waa ku gesay waxba ima horanin madaxaan ka dhinkanayaa laakiin waxaa iga daba kacay ninkaa la yidhahdo maxamed maxamed ayaa iga daba kacay oo radiyey buu yidhi sidaas markay dhacday runtii waxaan arkay meesha in lagu badan yahay sheekha waxaan ku yidhi sheekh haddad raalli gelisay sida adigaa mudan sheekhaygii baa tahay waa ku kaas halkaa waxaa ka bilaabmay oo raggii qaarkood nala joogay markaa oo dhexdhexaadka noo ahaa ay ka fahmeen xarakada markaa inxiraafina soo galay waxaa sheekhu uu yidhi raggayga maanta waxaana ku baabaysaan waxaana ku baabaysaan raggayga maanta jira jamaacada ku jira boqolkiiba hay ma aaminsano raggayga oo jawaabkii khasaaro badan baa waxa weeye jihaadkana keenay khiilata shabaab baa ku tagtay لما كن أولين إنك دلن باكو تبتاي أكاس وفكد لها
waata dhegeystayaal waxaad dhegaysateen barnaamijkan taxanaha inuu ahaa qaybtii afaraad oo si gaar caawa aynu ugu faaqidnay taariikhda ururka ictisaam weli waa uu sii socdaa waxaynu habeen dambe kaga hadli doonaa mawaaqiiftii kala duwaneed ee ictisaamku ay isaga dul istaageen dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray iyo waxyaabihii laga keediyey oo ay yidhaahdeen iyo qodobo kale insha allah gudaana barnaamijka dhuux horeysid oo ay gentaas filbin ayaa igala qayb galay maxamed muudi axmedna waa uu farsameynaya inagoo isku duuban fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu سوف أبقى بعيونك لست أرضى بالمجون لن ينالوا مني ما